snygg!
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin talaadaha sagaal iyo tobanka bisha maarso sanadka laba kun sagaal iyo toban afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo washingtonna saacadda waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid a caqabadaha iyo fursadaha horyaalla wariyaashaha ku dhaqan magaalada boorama
mid badan yihiin caqabadahana marka haween ahaanay noqoto waxaanu caqabad kala kulanaa faamilkeena oo shaqada warbaahinta shaqo dhaqaale lama aha gabadhan inta badan qoyska howl badan bay guriga haysaayo marka markaad shaqadan saxaafadda soo gasho waa shaqo culus
waxaad sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyaro filim dokumentary ah ka diyaariyey taariikhda ay soomaalidu ku leeyihiin magaalada nairobi barnaamijka inta uu socdana waxaan ka marnay dhinaca heesaha ageeraygu shanbuu ahaa gacantayda laba ku jira saddexna way iga gaadmeen gabadhna waan jecelaho inan guursadan rabaa ciyaarihii iyo qodobo kale ayaynu idiin haynaa sidoo kale balse marka hore waxaynu ku bilaabeynaa warkii dunida mas-uuliyiinta dalka netherlands ayaa weli isku dayaya in ay go-aamiyaan sababta ka dambeysay toogasho shalay ka dhacday magaalada meel tareenada laga raaco oo ku taala magaalada utrecht toogashadaasi ayaa waxaa ku dhintay saddex qof iyada oo shan kalena ay ku dhaawacmeen saacado kadib toogashada ayaa waxaa boolisku ay xireen soddon iyo toddoba jir u dhashay dalka turkiga oo lagu magacaabo gogmen tenis ra-iisul wasaaraha netherlands mark rute ayaa sheegay in meesha aan laga saari karin in weerarku ah fal argagixiso halka wakaalada wararka turkiga ee anadulu ay warisay in qoyska taniis ee dalka turkigu ay sheegeen in toogashada laga yaabo in ay ka dhalatay muran qoys dacwad ooge dhaj ah ayaa sheegay in eedeysanaha horey loogu xiray gudaha dalka netherlands hase yeeshee ma uusan bixin wax faahfaahina waxaa aada loo adkeeyey amniga garoomada diyaaradaha iyo masaajidada dalka netherlands iskuullada magaalada utrecht ayaa sidoo kale la xiray waxaana dadka lagu waaniyey in ay guryahooda ku nagaadaan utrecht waa magaalada afraad ee ugu weyn dalka netherlands waxaana ay caan ku tahay kanaalada biyaha iyo arday tiro badan rabshadaha hubka ayaa ah kuwa naadir ka ah magaaladan iyo sidoo kale guud ahaan dalka netherlands ra-iisul wasaaraha new zealand jasinda arden ayaa xubnaha sharcdiyaasha new zealand ugu yeertay in ay iyada la mid noqdaan oo afkooda ka dhowraan magaca eedeysanaha loo haysto inuu konton ruuxoo muslimiina ku xasuuqay masaajido ku yaala magaalada christchurch ee waddanka new zealand jimcihii xilli ay khudbad khiirale ka jeedinaysay ay u jeedinaysay xubnaha baarlamaanka ayay ra-iisul wasaare arden tiri eedeysanuhu waa argagixiye dembiile xagjir marka aanu hadlaynana waxaanu noqon doonaa magaclaawe ayay tiri waxaan idinka codsanayaa ayaa intaasi ku dartay inaad idinkuna ku dhawaaqdaan magacyada dadka la laayo oo keliya halkii aad u yeeri lahaydeen ama aad ku dhawaaqi lahaydeen magaca ruuxa dadka laayay dowladda ayaa ku eedeysay brenton harris tarant oo siddeed labaatan sano jir australiyaana inuu isagoo ka dambeeyay dilka dadkaasi la laayay isagoo ayaana waxa uu yahay qofka keliya ilaayo hadda ku jira xabsiga oo la haysto dembigaasi
intaasi ayaynu kaga gudbaynaa warkii dunida dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan qaybihii kale ee barnaamijkeena dhallinyarada maanta caqabado dhowr ah ayay wajahaan wariyaasha soomaalida haba u kala duwanaadaan waxaana ugu daran dhinaca gabdhaha marka ay noqoto fursadaha iyo caqabadaha horyaala suxufiyiinta gobolka oodal waryaheena haashim sheekh cumar good ayaa arrintaasi ka wareystay cabdisalaan cali ismaaciil iyo kowsar jaamac barkhadle oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada boorama waxaana ku hormaraysa waxaana ku hormaraya wariye cabdisalaan
waad mahadsantahay haashin waxyaalaha inta badan caqabadaha wiilasha ku ah dee kolley caqabaduhu waxay noqon karaan ama xagga bulshada dhexdeeda ama xagga qalabka laakiin caqabado saasoo aada u badan oo wiilasha inta badan haystaa ma jiraan marka la yidhaahdo hablaha iyo wiilasha la isbarbardhigo dee wiilasha ka jaanis badan
inta badan waxaa jira wiilasha amase dhallinyarada ka shaqaysa warbaahinta waxay marmar isku dhacaan mas-uuliyiinta laamaha dowladda xadhig baa ku dhaca waxyaabaha maxaa keenaad adigu is leedahay horta laba arrin booy keeni karaan suxufiga oo aan fahansanayn mihinadiisii warbaahineed iyo weliba anshixii warbaahinta oonan si qoto dheer u darsin ta kale keeni kartaa waxa weeyaan mas-uuliyiinta dowladda laftigooga oo u baahan in saxaafaddu waxay tahay la fahansiiyey iyaga laftigooga taasi waxay keenaysaa dee inay isku dhac iyo isfahan la-aan ay meeshay timaado deetana aan qofkii wariyihii amba la xidho ama laga horjoogsado meeshii uu barnaamijka ka duubayey meelo badanoo dee somalilan ka midana inta badan way ka dhacdaa oo tii ugu dambeysay oo kale gabilay oo kale ay ka dhacday oo maalin dhowid inaan wariyo barnaamij doonay nin askariya inkastoo qofkii wariyihii lagu dhaliilay inuu xagga anshaxa waxoogaa aad uga liito laakiin haddana ta ugu muhiimsan waxa weeyaan isfahan la-aan xaggii warbaahinta oo mas-uuliyiintii aanay fahansanayn warbaahintu qiimaha ay leedahay suxufigiina aanu fahansanayn anshaxa warbaahinta iyo qiimaha iyo waxyaalaha privacyga ee qofka in la ilaaliyo taasaa ugu weynta isku dhaca inta badan keenta waxaa kaloo jira in suxufiyiinta laftigoogu aanay ku baraarugsanayn tababarada markay soo qaataan aanay ku abalagarayn wixii ay barteen shaqadii ay qabanayeen taasina waxay keenaysaa caqabad kale
wiilasha iyo gabdhaha ka shaqeeya warbaahinta way kala fursad badan yihiin maxaas leedahay wiilashu way uga fursad badan yihiin gabdhaha dhanka marka ay howl warbaahineed ka shaqaynayaan
fursadda horta ugu weynee wiilashu haystaan waxa weeyaan meelaha hayjadaha ee fogfog ee dhaadheer bay tegi karaan laakiin gabadhu dee waxaa laga yaabaa iyadoo gabadhnimadeedii ilaa shan sano inay dib u joogto oo magaaladii keliya ata aanay ka bixin oo meelaha dhaadheer aanay tegin marka fursadda ugu weynaa haystaan waxa weeyaan meel kasta ale way tegi karaan waayo raggii raggii bay la socdaan ama agaasimayaashii tviyada ama dadkii ma garatay meelo badan oo fursado badan bay ka qaybgelayaan ama tababaro ama ururada bulshada ama arrimaha ay ka qaybgelayaan laakiin gabadhii waxaa laga yaabaa in xaggii xaafad qoyska laftigeega ay caqabad kaga timaado la yidhaahdo gabadh baa tay iska herjoog weli xaafadda taasina saamayn badan bay inta badan gabdhaha ku yeelatay laakiin wiilasha dee waa inta badan waxaa laga yaabaa dad iska xora inay yihiin oo meel kastaale iyo goob kastaale iyo kulan kastaale iyo meel kastaale hay gelayaan kawsar jaamac barkhadle oo ka mid a iyadna gabdhaha warbaahinta ka shaqeeya ee ka howlgala gobolkan awdal ayaan dhankayga iyadana weydiinayaa bal caqabadaha ugu badan ee haweenka ka shaqeeya warbaahinta ay la kulmaan ee ay kala kulmaan bulshada amase mas-uuliyiinta dowladdaba
haashin waxaan kala kulannaa caqabadaha way badan yihiin caqabadahana marka haween ahaan ay noqoto waxaan kala kulannaa caqabadaha bulshada oo dhaqan ahaan aanan aaminsanayn gabadh in ay saxafiyad noqon karto oo ay waxwerini karto oo ay meel mari karto ayna wax jeedini karto waxaanu caqabad kala kulannaa faamilkeena oo shaqada warbaahinta shaqo dhaqaale lama aha gabadhan inta badan qoyska howl badan bay guriga haysaayo inta badan waxay reerkiibay wehelu tahay uu ka shaqaynaysaa marka markaad shaqadan saxaafadda soo gasho waa shaqo culus waxaad arkaysaa saaka markaad maanta aad labada duhurnimada shaqada gasho inta badan anaga subaxii ma galla shaqada oo xaruntan baan ku dhex shaqaynaaye inamada ayaa subaxiioo kala wardoonka inta badan baxa waxaan caadaysanim tahayna wax kaloo dib nooga dhigay mala waxaa dhici karta maanta labada duurnimo inaan markaan shaqada tegno inaan caawa sideedda nimaadno saan waxu soo dhowlad garna saan u shaqaynayno saan kulbar barnaamijka akhrinayno saan waxu diyaarinayno waqtigii baa isguraya si yaro fudud buu waqtiga kugu dhaafaya intaas oo dhan adigoo xaafadii kasoo maqon waxay ku sugan yihiin jira dhaqaale uma geynaysid marka waalidada horta xoog dhibaato weyn baa naga haysata oo iyagana maxaadaanay aanoo aaminsanayn institutionada oo kale aanu ka shaqayno oo kale ayagana iyaga oo gabdhihii intaasoo dhan culays haya oo xaggii faamilkana culays ka haysto oo dhinacii dhaqanka ka haysto iyagna uma garowsana oo hablihii inay dalacsiiyaan oo ay maxaydani moralkooga dhisaan oo hablihii waxay aqalkooga marku noqotee buuqan saxaafadda lagu qabsado ay isku difaacdo ma haysato marka khalkhal badan baa xagga warbaahinta naga yimaado caqabadahaasa dhan ayaa nagana haystaa
waxyaabo badan oo aad ragga kaga fursad badan tihiin ee kawsar ma jirtaa
way jiraanoo een, iminka cabdisalaam wax badan bayna ku kala duwaneen markuu kula hadlayay waxaa ka mid ah in- inta badan inay dowladda iyo inamada isku dhacaan in arrimo lagu xidho gabadh imika inta badan warbaahinta la xidhaa way yar tahay waayo waxa weeyaan een, siyaasadda inta badan u dhagadaloolaan waxay kuleeyihiin ha- markaan habeenka joognaan oo aragnaa dee xaruntooda joogno arrinta saas iyo saasaa dhacdo arrimo siyaasadeed bay ka sheekeeyeen beritol waa inaanu tegnaayoon halkaa booqanaa oo aanu ka soo warranaa beritol iyo markaan iskugu nimaadno shaqadiina inankii hebel waaba la xidhaad maqlaysaa waayo arrintii uu maqlay wuu ka seexan laayahay oo uu inuu weydiiya uu doonaya annagana waxay inamadu keeneen baanu akrinaa annagoo xaruntii joogna barnaamijyo arrimo kalaanu ku mashquulnaa arrimo bulsho ambaba dee haba noqoto inta badan fankaaba nugula eh, inta badan nugula dhalay ayaaba u badnaan kaa fanka baan iska diyaarsan haddaan doone marka waxyaaba fara badan oo anaga iyo iyaga ay ku kala duwan yihiin baa jirta marka waxaan ugu uga fursad badanahay haddii su-aashaana soo noqdo waxaa jirta waxyaaba fara badan oo xagga arrimihii bulshada hadday noqoto ayaa anaga aan u dhega daloolnaa oo maanta barnaamij dadka baahan oo kale inaynu wax ka soo qabano een, maxay dahnay in eh, qof xanuunsanaya oo kale inaan wax ka soo qabana dhici karta
waa hagaaga waxay ahaayeen kuwaasi wariyaasha magaalada boorama qaar ka mid a oo kale ah kawsar jaamac barqadleh iyo cabdisalaan cali ismaaciil oo u waramayey wariyaheena haashim sheekh cumar good axmedow markan waxaa inoo soo socda qodobo kale oo ay ciyaarihii ku jiraan balse marka hore aynu dhinaca heesaha ku yaranasanno heesta gardarro iyo fanaanka xiriir axmed
ageeraygu shambuu ahaa gacantayda laba ku jira saddexna way iga gaadmeen gabadhna waan jecelaho inan guursadan rabaa asaawe markaan la galay go'aankii waxay i tidhi gacmaha iyo madaxa iyo lugaha ebbe kugu galladay gortaad isku gaysid baad i guursan kartaa aniga asaawe markaan la galay go'aankay waxay i tidhi gacmaha iyo madaxa iyo lugaha ebbe kugu galladay gortaad isku gaysid baad i guursan kartaa aniga gabadhu gabadhu hadalkay tidhiyo su'aashu garashay rabtaa jacaylkuna uu gubaye badida aan goobayana markaan raadkeeda guro gidaar baa isoo ceshe gobay ila taliya oo sideeba sideeba sideebaan uga gudbaa gabadhu gabadhu hadalkay tidhiyo su'aashu garashay rabtaa jacaylkuna uu gubaye badida aan goobayana markaan raadkeeda guro gidaar baa isoo ceshe gobay ila taliya oo sideeba sideeba sidee baan uga gudbaa yasaan gacaltooyaadiyo jacaylkani galay u qabo xusuusteeda kama gamco inaan guri wadaagna iyo rajaan ugu culaynaya ayarta aan gacalka hooyaadiyo jacaylkani galay u qabo xusuusteeda kama gamco inaan guri wadaagna iyo rajan ugu culaynaya badidu goobta ii jirtiyo haybadadii ma geesmaarinen rag baa xere gaysta oo gelaygii waxaa hantiyey gardarra garab haysato gartuuna gelinkana baxay badidu goobta ii jirtiyo haybadadii ma geesmaarinen rag baa xere gaysta oo gelaygii waxaa hantiyey gardarra garab haysato gartuuna gelinkana baxay gabadhu gabadhu hadalkay tidhiyo su'aashu garashay rabtaa jacaylkuna uu gubaye badida aan goobaya markaan raadkeeda guro gidaar baa isoo ceshe gobay ila taliya oo sideeba sideeba sideebaan uga gudbaa gabadhu hadalkay tidhiyo su'aashu garashay rabtaa jacaylkuna uu gubaye badida aan goobayana markaan raagkeeda guro gidaar baa isoo ceshe gobay ila taliya oo sideeba sideeba
waa tahay fanaanka xiriir axmed ayuu kaasi ahaa heestaasi halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a ayna kusoo laabano qodobada kale ee idaacadda aan idku weenan barnaamijka dhalinyarada maanta dhalinyaro soomaalida ku dhaqan dalka kenya ee magaalada nairobi kusoo bandhigay filim documentary oo ka hadlaya taariikhda ay soomaalida ku leeyihiin xaafadda isley warbixintan waxaa magaalada nairobi kasoo diray khadar maxamuud xareed filimkan ay dhallinyarada soomaaliyeed ku soo bandhigeen xaafadda islii ee magaalada nairobi oo ka sheekaynaya taariikhda soo jireenka ah iyo muuqaaladii ay lahaan jirtay xaafadda islii xilliyadii bariisamaadkii ayay dhallinyaradu ku sheegeen inay uga gol leeyihiin sidii ay bulshooyinka kala duwan ee waddanka kenya ay u fahamsiin lahaayeen in xaafadda islii ay tahay xaafad taariikh ahaan ay leedahay bulshada soomaalida waxaana munaasabadii lagu soo bandhigayay filimkan ka soo qaybgalay dad kala duwan oo isugu jira soomaali iyo bulshooyin kale ee wadankan burhaan iimaan waa madaxa xarunta madasha dhallinyarada ee xaafadda islii wuxuuna faahfaahinayaa ujeedada filimkan ay ka leeyihiin haddii aa u imaada dokumentarigan wuxuu ku sheekeynaya labo marka koobaad taariikhda xaafadan islii waxa ay soo martay iyo si soomaalida xaafadda ay ku imaadeen dad badan wuxuu haysteen soomaalida inay xaafadda ay marti ku yihiin ay imaadeen wixii ka dambeeyay neetinka marka waddanka soomaaliya oo burburay waxaan ogaanay dokumentarigan research aan samaynay boqol sano ka hor inay soomaalida ee xaafadda ay imaadeen waxay la imaadeen ciidamadii Britishka ahaa xaafadda isli magacata isli wuxuu ku baxay ciidamada ka imaaday isli u k baa magaca keenay marka haddana waxaan ka sheekeynay ganacsiga horumarka uu leeyahay waxaa waay xaafadda keliya oo lacag aad u fara badan laga qaado haddana aan helin adeega marka hadda qaybtii koobaad soo bandhignay waxaan rabnaa inaan qaybtii labaad soo bandhigno marka wax badan baa laga faa'iiday xataa ganacsada wax badan bay ka faa'iideen waxaan kaloon aan barnay ganacsada inay isticmaalaan filim si ganacsigooda ugu xayeysiiyaan oo horumariyaan marka filimada hore ee islii waayo waayo xilliyadii hore aad soo bandhigayseen sidee ku hesheen
waa wax su-aal wanaagsan waaye anaka haddii aan nahay isriwood orta waxaan nahay median nahay mediana waxaan nahay saaxiib waxaan la shaqaynaa mediaha laakiin gaar ahaan waxaan rabaa inaan xuso inaan ka helnay kilibyo dheeraad ah k b c ya broadcasting xilligaas ayay ka qaadeen waxaan ka hadlaynaa xilligii kenya xormo aysa qaadeen ka hor fotoji ay ka sameyn xaafadda iyo sawiro baa ku jira documentariga maxaa idinku qasbay inaad samaysaan arrintan waxaan waxaan ugu qasbay xaafadda baan rabnay inaan u samayno taariikh because xaafadda waa xaafad aad u yar haddana mucjizo ah marka ay fiirida dhaqaalaha iyo qaabka ku socoto xoligu uu ku socoto anigoo kale waxaan xaansanahay xilliga xaafadda aan joogay xaafaddan waxay ahayd xaafad geedale green actually waxay ahayd forest xoogaa ay ahayd dad baa aad u yareer dad jaraa joogay waa dad yaroo la yidhaha sajuuga baa joogay xilliga aniga xanuunsana xilligii waxa waaye mooy marka iminkana waxay noqotay business hub marka waxa waaye waa inaan dib ugu noqono oo dhahna niyo maxaa isbedelay caruurtinimadii xaafaddii aan joogi jirnay sometimes waxay xaafad kale nooc kale nala noqotay madasha dhallinyarada xaafadda islii ayaa inta badan ka shaqeeya arrimo ay ka mid yihiin wacyigelin ay u sameeyaan qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda islii wacyigelinta dhallinyarada ee arrimaha argagixisada burcadbadeedka iyo tababaro aqooneed oo ay siinayaan dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda islii iyo guud ahaanba magaalada nairobi cabdixakiin bare xasan waa madaxa qaybta faafinta iyo wacyigelinta xarunta madasha islii soomaalida waxyaaba badanaa laga sheegay anaga waxa aan xoogga saarin waxaa waaye inaanan noola hadlin oo annaga isan hadalno wakhti waxaa jirtay soomaalida loo yaqaanay ama maarata waa argagixiso ama waxaa waaye maarata burcadbadeed tii dunida dhanaa laga dhadhacsiiye ilaa waxay gaarta maarata filmaan hollywoodka ay sameeyaan oo nagula matalo inaan nahno maarata burcadbadeed ama maarata argagixiso tii ayaan diidna kii rag baa isa imaaday waxay dhaheen maarta tan ma ogolaan karno wati mardana maarata ciidanka kenya ay soomaaliya galeen wati oo haddana maarata qaraxyada kusoo bateen isliib waxaa la isdhahay marka maxaan ka qaban karnaa tan marka ayaa maarata aan isdhahnay yaa dhibka horta yaad saarayin waqtigeeda ah waxaan ogaanay dhallinyartii halka joogtay in ay ama maarata ay ku biirayaan al-shabaab iyo maarata ururada kale ee argagixisada ama maarata gangs oo wadooyinka dadka mindiga ku geliyaan oo maarata telefoonada iyo lacagta maarata ka dhacaan ay ku biireen marka ma koox dhallinyaro ayaa tihiin mise waxaa jira dad kaleeto ganacsato ama mas-uuliyiin kale oo garab idin siiyo oo idinkala shaqeeya arrintan
dhalinyaraan ahnay sliwood waxa bilaabay ilaa hadda wax wado waa dhalinyaro waxa aan maarata garab qabanno ama wax taaranno waa dhalinyaro dhallinyarada ka qalinjibiyey jaamacadaha dalka kenya ayaa isku dayaya inay ka qayb qaataan dadaalada lagu horumarinayo qaybaha bulshada ay ku dhex nool yihiin khadar maxamuud xareed v o a nairobi
aad buu mahadsan yahay khadar maxamuud xareed halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a dhinacii ciyaaraha ayaanu jaleecaynaa axmed cali sheekh aan ka codsaday inuu ina dulmaro qodobadii ugu dambeeyey ee wararka ciyaara axmed heye
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku bilaabno ciyaaryahankii hore ee weerarka uga ciyaari jiray kooxda manchester united zalatan ibrahimovic ayaa sheegay in kooxda manchester united ay qasab ku tahay in ay iska iloobaan macallin sir alex ferguson sababtoo ah guulihii hore ee macallinkaasi uu kooxda gaarsiiyey ayaa hadda ah kuwo dib u celinaya ferguson ayaa shaqada kooxdaasi ka tegay sannaddii kadib markii uu kula guulaystay horyaal shan ka mid ah koobka efe kaabka iyo laba koobka horyaalada qaaradda yurub ah isagoo macallin ahaa muddo lix iyo labaatan sano ah oo kooxdaasi uu leelinayay hase yeeshee kadib markii uu ka tegay ilaa saddex macallin oo isaga xigay ayaa waxa ay ku guul daraysteen in ay kooxda gaarsiiyaan guulo la mid ah kuwii isaga uu gaarsiiyey waxaa hadda kooxda macallinka ciyaaryahankii hore ee weerarka ee kooxdaasi olegana solshire kaasi oo marnaba aan qarin sida uu ula dhacsan yahay macallinkiisii hore islamarkaana marar badan ku casuumay inuu kooxda tababarkeeda yimaado si kastaba weriyahankii hore ee manchester united ibrahimovic ayaa waxa uu sheegay in ay qalad tahay in kooxda man united ay weli ku sii deganaato ferguson sababtuna waxa uu ku sheegay isagoo la hadlaya wargeeska mirror wax kasta oo kooxdaasi hadda ku saabsan waxaa lagu qiimeeyaa guulihii ferguson taasina waa qalad ayuu yidhi waxa uu intaasi ku daray haddii ay man united doonayso inay guulo gaarto waa inay iska ilowdaa macallinkii hore waxa uu yidhi waxa ay leeyihiin ferguson wuxuu samayn jiray sidaan ferguson sidaan ma samayn jirin ferguson waxa uu ku guulaystay koobo ferguson waxa uu ahaa noocaas waxa uu sheegay in macallin kasta oo kooxda imaanaya uu u baahan yahay inuu la yimaado fikraddiisa gaarka ah oo ka madax bannaan fikradihii ciyaareed ee tababare sir alex ferguson kooxda united ayaa iminka waxaa aad loo badinayaa in ay macallin rasmi u magacaabi doonto organa solshire oo hadda si ku meel gaar ah ilaa xil ciyaareedka dhammaadkiisa kooxda u hayo kadib markii shaqada laga ceeliyey tababarihii hore ee kooxdaasi jose morinho dhinaca kalena waxaa jiri doono toddobaadkan kulamo saaxiibtinimo oo xulalka caalamku ay ciyaari doonaan berito waxaa ciyaaraya xulka kubadda cagta jarmalka iyo dalka zerbiya ciyaartaasi oo xilli dambe oo xilliga muqdisho a soo geli doonta sidoo kale xulka welis ayaa isna waxa uu la kulmi doonaa xulka trinad and tobago habeentii cayaarahana waa naga intaas
axmed aad buu u mahadsan yahay dhinacii heesaha haddaynu ku laabanno heesta jacayl dhaba iyo fanaaniinta qamar sugaani iyo aamina afrig
dumahaabaga neefsadiyo naftiyo dhuuxaan degto haddaan dhaayuhu ku hara malaha waandhimalaha haddaan dhaayuhu ku hara ku hara malaha waandhimalaha laga neefsadiyo naftiyo dhuuxaan degto haddaan dhaayuhu ku hara malaha waandhimalaha haddaan dhaayuhu ku hara ku hara malaha waandhimalaha
dhammaan xididada jidhkiyo arrinka dhiigaad xusho sidii ruux igu dhex nool warkaga i dhadhama dhammaan xididada jidhkiyo arrinka dhiigaad xusho sidii ruux igu dhex nool warkaga i dhadhama
jacayl dhabo oo dhimbira dhexaa soo wada madne karaysta dhibkii qoro shani ubaxa guddoon karaysta dhibkii qoro shani ubaxa guddoon
addigaa ruux kula mido adhismaha qurux kula matala dhabarka weli laguma qaadin dulkana cago weli ma sarin dhabarka weli laguma qaadin
hadduu caashaq u dhow yahay anaa nalageesi diran ubadkii oo dhan laanka idowrto inaad dhagaysta sidii ubadkii oo dhan laan dhalan idowrto inaad dhagaysta hadduu caashaq u dhow yahay anaa nalageesi diran sidii ubadkii oo dhan laanka idowrto inaad dhagaysta sidii ubadkii oo dhan laan dhalan
dhammays waxaad tahay dhaabeel dhismaha sida dheemanluul dadigu ka masaysan yihiin weliba dhaayahayga bilaa dhammays waxaad tahay dhaabeel dhismaha sida dheemanluul dadigu ka masaydsan yihiin waliba dayahayga bila
jacayl dhabo oo dhimbira dhexaa soo wada madne karaysta dhibkii qoro shani ubaxa guddoon karaysta dhibkii qoro shani ubaxa guddoon
addigaa ruux kula mido adhismaha qurux kula matala dhabarka weli laguma qaadin dulkana cago weli ma sarin dhabarka weli laguma qaadin dulkana cago weli ma sarin
jacayl dhabo oo dhimbira dhexaa soo wada madne karaysta dhibkii qoro
heestaasi jaceyl dhabaha oo ay ku luuqeynayaan qamar sugaani iyo aamin afriga ayaa gebagabo u ah idaacaddeenii duhurnimo sidaas iyo nabadgelyo
addigaa ruux kula mido dhismaha qurux kula matala dhabarka weli laguma qaadin dhulkana cago weli ma sarin dhabarka weli laguma qaadin dhulkana cago weli ma sarin